Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa kulan la qaatay waxgaradka iyo bulshada deegaanka Xalfooley ee gobolka Hiiraan iyadoo kulankan ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabelle, agaasimayaal iyo gudoomiyaha degmada Jallaqsi Nuur Maxamed Absuge. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ka jira deegaanka Xalfooley oo ay ugu horeeyaan sidii matoor loogu heli lahaa ceel biyoodka deegaanka, dhismaha barkad lagu waraabiyo xoolaha, iyo dhismaha qol loogu talagalay matoorka. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa ballan qaaday inuu bixin doono dhaqaalaha ku baxaya matoorka iyo dhismaha ceelkan.
madaxaan idiin naho odayaalaan idiin nahay xabar idima dheeri maba idi qabataba dad islaam ay qabataa ma jiro annaga barkadaanaan idiin samaynaynaa ee, waxaan idiin sam- ceelkaasaan guri idiinku dhisaynaa aad digatiin matoor afar bustan oo fiicanna waa idiin soo gadaynaa iyo bamkiisana waa idiin soo gadaynaa waxaad ceelashaan uga baa- ceelkaan uga baahan tihiin oo ama barkada ama guriya ama matoora dowlad kale ka dooni maha dad kale ka raadi maha aniga isu dogada idiin gada waxaan idiinku soo dhiiba wiilkaas waa taqaaniin Eh, cismaan muumin axmedaa la yidhaah asaan idiinku soo dhiiba gudoomiyaha degmada oo lagu gudooya haddii alla yidho. meeshaan meeshii dhagax ugu dhow yaha laga keena cidda idiin qodi jirtaa idiin qodi waxaasoo dhan waa laydinka bixina haddii ilaahay meeshaan waxaa la rabaa eh, labada biloodoo soo socda haddii ilaahay la nabad yeelo oo ilaahay nabad lagu- nabad lagu gaarsiiyo meeshaan wejigaa wejigaan hayn in dadkii u yimaada ugu yimaadaan wejigaan wejigaan hayn waxaan idiinka mahad celina geedahaasaad u dhaafateen geedahan waa laysku ganaaxaa liyihi qofkii gooya dowladnimadaas iyo dadnimadaas iyo xisaabtaas nadiifana waa idiinka mahad celinaya ceelkaanna waa baahidiisoo dhan haddii alla idmo waa idinka baahi tiraya waxa ceelkaa baahidiisa waa idinka baahi tiraya ilaahay ha idin guuleeyo nabadaan idinku ducaynaynaa ceelkaan jilicsadaasoo u yaraa hadday cabto ilaaha ciddii qodiyo ciddii wax ku tartaa i jiri xasanaadka siinay ummadda ku noolna waa loo jeedaa meeshaan wixii ummaddii joogi jirta ay ay ku sugnaan jirtana ilaahayna waa ogyahay anukuna ogna meeshaan ay saa tardexda galudaa meeshaanoo la yidhaa ee, dhisada ee, faraqoryame eh aan geelaya ka aruudno oo xerow cawadi marsiinaan afxad subii soo sii jira marna biyuu ceellaani loo ahayn marna waxay loo ahayn ceelbara war haddaa kan waa loogu soo siyaad cid lagu dulminaayo cid lagu cadwaan male cid ka mamnuucuna ma jirta cid kasta in cabtaan rabnaa kuwa kalaan meeshaan riigagahan keenaynaa kugu joognaa dadka deegaankana waxa yaroo qufqufoo ka dhexeeya ilaahay haddou idmo ee, wadahadalaan uga dhex saarayna waa isla degaysiin saad diris u tihiin ood isla cabtiin ceelasha ood deegaanka isla daaqdiin ood isla dhisatiin ood isla guurtiin oo isla degtiin sidaasaan rabnaa dagaal iyo yuquf yuquf iyo dhibaato wiilaa ku dhimanaa mahane wiil ku dhala maha dhulka ilaahay aa iska leh Ee, beertii nin leeyahana ninkii lahaa lahaa doono Ee, booskii nin leeyahana ninkii lahaa lahaa doono inta kale ee, waa dhul ilaahay Ee, xoolaha inay daaqaana loogu talagalay dadkuna mugay isla degaan ayay horumar iyo barwaaqay iyo bashbash gaareen
bulshada ku nool deegaanka Xalfooley oo ka mid ah deegaanada hoostaga ah degmada Jallaqsi ayaa intooda badan ah xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaasi oo dhibaato badan kala kulma marka cilad ku timaada matoorka ceelka biyaha oo inta badan ay ku tiirsan yihiin dadka iyo dunyada